hay-adda ifraax foundation oo ah hay-adooda xuquuqda haweenka iyo joojinta la dagaalanka gudniinka fircooniga f j m-ka ayaa magaalada saacadda galmudug ku qabatay kulan wacyigelina looga hadlayay dhibaatooyinka ka dhasha gudniinka fircooniga kulanka ay ka soo qaybgaleen qeybaha kala duwan bulshada magaalada sumaraab sida culimadiinka haweenka dhalinyarada ee mas-uuliyiinka maamulka degmada maamulka haweenka ayaa waxaa looga hadlay ama diirada lagu saara sidii loo wiiqi lahaa ee dhibaatooyinka ay la kulma haweenka la xiriira f j m-ka ugu horeya waxaa ka hadla xasan cabdiraxmaan oo kamid ahaa aayadda ifraax foundation isagoo la sheegay in dhibaatooyinka kala kulmaan gudniinka fircooniga haweenka si looga hortegi karo haddata aabe ama hooyo soomaaliyeed inaad marka bulshada u ballan qaadid in aan deegaanka ku sugan tahay aan laga samayn doonin gudniinka gabdhaha madaxda i d b-ga arlaadi iyo bulshada markaasi kala duwan ee ku nool muddadii uu soo socdo wacyigelinteena ee labadii maalmood ahayd ayaan rabnaa inaan halkan ka jeedno ballanqaad aan qof walbaba ilmihiisa aan loo gudi doonin gudniinka gabdhaha madaxda i d b-yada waxaan rabnaa inay sharxaan arrinta ku saabsan balgudniinka gabdhaha iyo go-aanka laga qaatay idbiska arlaadi iyo waxa la gudboon iyo sida ay bulshada ugu wacyigelinayaan haddata aabe ama hooyo soomaaliyeed inaad marka bulshada u ballan qaadid in aan deegaanka ku sugan tahay aan laga samayn doonin gudniinka gabdhaha dhacanka kale afhayeenka ururka haweenka caasimada galmudug sumareeb mulki ayaa dhankeeda sheegtay inay kasoo dhawanayso barnaamijsan waxaa laga hortagaya dhibaatooyin ka dhasha gudniinka fircooniga ah ayna tahay wax laga xumaaday in lagu sameeyo jardal iyo sidoo kale dhibaatooyin ay la kulmaan haweenka soomaaliyeed gaabaha ka horreya galmudug
gudniinka fircooniga eh in badan buu nagu soo noqnoqday barnaamijkaas waxaana daadihinaysay muddooyinkan dambe hay-adda ifraax foundation oo aada ugu mahadsan dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka fircooniga sida ay ugu soo gudbinayso bulshada reer galmudug khaasatan caasimadda galmudug ee dhuusamareeb aad bay ugu soo noqnoqotay ayadoo ka xumaatay gabdho badan oo loo geystay lagu sameeyey gudniinka fircooniga kaasoo u sababay inay u geeriyoodaan dhiigbax u dhintaan gabdho dhowra ayadoo deegaanada fogfog ee miyiga u tagtay marka aad iyo aad bay ugu mahadsan tahay gubashada ay ka gubanaysa dhibaatooyinka gabdhaheena haysta sidaan wada ognahayna wax diintu bannaysa ma aha eraygaba ka fahma gudniinka fircooniga waa wax fircooni laga keenay waxoo diinta ku saabsan ma aha diinteennana ma ogola in gabdhaha la jarjaro ama dhibaatooyin loo geysto gudniinka fircooniga waxa uu sababaa marka ugu horeyso waxaa laga yaabaa gabadhu inay dhiigbax u dhimato haddii ilaahay ku sababo marka xigta waxa uu keenaa dhibaatooyin ah marka ay gabadhu la guursado inay dhibaato kala kulanto markii ay gabadhu dhalayso ay foolanayso sidoo kale inaysan si caadiya aysan gabadhii u dhalin ay dhibaato ka soo marto in sidoo kale ilmihii ay ku dhintaan hooyadii inta aysan aysan dhalan ay sababsadaan gudniinkaas dartiis marka waxaa weeye gudniinka fircooniga waa xaalad xun hay-adda ifraax foundation ayaa ku howlan si wax looga qabala caqabadaha ay wajahaan dumarka soomaliyeed garan ku horreer galmudug iyadoona markasta ay qabat barnaamijyo loo hadlayo si loo gudbi lahaa caqabadooyinka la xiriira f j m-ka iyo dhibaatooyinka dhasha